بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قال المؤلف رحمه الله والطاعة لأولي الأمر فيما كان عند الله عز وجل مرضيا wuxuu meeshaan uga sheekayn doonaa mualifka raxmat ullaahi calayhi taacatu wulaati اlumuur dadka muslimiinta ah madaxdooda in la ateeco macruufna lagu ateeco wuxuu yidhi haddaba wataacatu in la ateeco oo la maqlo liuli اlmri dadka talada u saaxiibka ah fii maa kii dhexdiisana lagu ateeco kaana ahaaday mardiyan mid raalli laga yahay cinda allahi caza wajal ilaahay agtiisa raalli looga yahay in lagu ateeco fardun waajibun waa farad waana waajib marka waa taacatu mubtada baan ka dhignay khabarkana waa usoo qadarnay fardun waajibun waa farad waana waajib maxaa yeelay ilaahay baa amray oo allah wuxuu leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu atiicu allaha wa atiicu rasuula wa uli lamri minkum dadka mu'miniinta ah oo allah ateeca oo ka dambeeya rasuulkiisana ka dambeeya wa uli lamri minkum dadka talada u saaxiibka ah oo idinka mid ahna ayagana ka dambeeya laakiin waa qayday oo wuxuu ku qayday fii ma kaana cinda allahi caza wajalla mardiyan wixii allaha agtiisa raalli laga yahay nabigana salى اllahu alayhi wala ali wasalam wuxuu yihi inama aطaacatu fi lmacruuf xadiidkii cali nabigu wuxuu yihi طaacadu macruufka dhexdiisa ayay ahaatay xadiidka cali wuxuu lahaa sabab اlwuruud nabigu salى اllahu alayhi wala ali wasalam ciidan buu diray nin buu madax uga dhigay wuxuu yidhi ninkaas ateeca oo ka dambeeya iyadoo ciidankii uu maqan yahay ayaa ninkii madaxda ahaa intuu carooday buu wuxuu rasuulka ilaahay soo idinma amrin inay adeecdaan markaase waxay dhaheen haa markaasuu wuxuu yidhi xaabaha la soo guro xaabadii baa la soo guray wuxuu yidhi dab ha lagu qabto dab baa lagu qabtay markii xaabadii ay gubatay oo dab ay noqotay buu wuxuu yidhi xaabadan gala dabkan gala qaar ayaga ka mid aha waxay damceen inay galaan kuwo kalena waxay yidhaahdeen rasuulka ilaahay waxaan ugu soo cararnay inaan naar uga badbaadno ninkii markii uu caraysnaa caradii waa ka degtay waa la soo laabtay rasuulka ilaahay baa loo yimid sala allahu calayhi waalahi wasalam waa loo sheegay markaasuu wuxuu yidhi haddii dabkaas ay geli lahaayeen ilaa yowmi alqiyaama kama aysan baxeen inama ataacatu fi lmacruuf qofka waxaa lagu ateeca waa wax macruufa laakiin dabkan gal hadduu ku yidhaahdo ku ateeci maysid maxaa yeele macruuf maaha waa macsiyo waxaa kaloo nabiga ka sugnaatay sala allahu alayh wasalam min xadiidi ibni cumar inuu yidhi cala almar-i almuslimi qofka muslimka ah korkiisa waxaa ah alsamcu wataaca inuu maqlo oo uu ka dambeeyo madaxdiisa fii ma axaba wa kariha wixii uu jecel yahay wuxuu necab yahay labadaba ilaa an yu'mara bimacsiyatin in macsi la amro maahane fain umira bimacsiyatin haddii macsiyo ilaahay inuu caasiyo haddii la amro falaa samca walaa taaca mana la maqlaayo mana laga yeelaayo mana lagu ateecaayo salafku taacatu wulaati lumuur nadari keliya kama ahayne laakiin waa fuliyeen waxaan ka soo sheekaynay fitnatu alqowli bikhalqi اlqur'aan waxaan sheegnay fitnada inay isaga dembeeyeen saddex khaliifo oo khulafadii cabaasiyiinta ka mid ahaa waxaa ugu horreeyey ma'muun waxaa ku xigay almuctasim billaah waxaa ku xigay alwaahiq ninka la yidhaahdo alkhalaal kitaabkiisa la yidhaahdo asunna asunna lilkhalaal wuxuu ku soo wariyey wuxuu yihi akhbaranii moxamed ibnu abi haaruun wa moxamed ibnu jacfar ana abalxaaris xadaahum qaala abulxaaris wuxuu yidhi sa'altu abaa cabdillaahi abu cabdillaahi wa axmed ibnu xambal wuxuu ku jiray dadkii la cadaabay oo lagu cadaabay inay dhahaan qur-aanku waa makhluuq abu cabdillaahi waxaan weydiiyey fii amrin kaana xadatha bibaqdaad arrin baqdaad ka dhacday caasimatu lkhilaafa oo ahayd alqowlu bikhalqi lqur'aan wahum qo wahama qowmun dad baa waxay damceen bilkhuruuji inay ku baxaan oo dadka a'immada ah oo dadka muslimiinta ah macsida faraaya haddana ku qasbaya weliba ku garaacaya ku dilaya waxay damceen inay ku baxaan oo ay ku jabhadeeyaan oo ay dowladnimada ka tuuraan faqultu waxaa yidhi yaa abaa cabdillaah maa taqulu fi lkhuruuji maca haa'ulaa'i alqowm dadkan ciidanka urursanayo oo raba khilaafada inay ku baxaan maxaa igula talinaya inaan raaco ma raacaa fa ankara dalika calayhim waa ku inkiray wa jacala wuxuu bilaabay yaquulu inuu yidhaahdo subxaana allah addimaaa addimaaa war dhiigga ha layska ilaaliyo dhiig in la daadiyo ha layska ilaaliyo laa araa dalika anigu ma arko arrintaas in hadda hub la aruursado ma arko walaa aamuru bihi mana faraayo asabru calaa maa naxnu fiihi khayrun min alfitnati inaan ku sabarno waxa hadda aan ku dhex jirno oo dhibaato ah baa waxay ka fiican tahay in fitno la dhex galo fitnadaasoo yusfaku fiiha dimaa oo dhiig uu ku dhex daato dhiig lagu daadiyo wayustabaaxu fiiha alamwaal xoolahana lagu qaato si xaqdarro ah wayuntahaku fiiha almaxaarim waxa maxaarimta ahna lagu baabi'iyo amaa calimta maa kaana annaasu fiihi miyaadan ogeyn dadku wixii ay ku dhex jiri jireen oo ay soo mareen sooma ogid yacni wuxuu la jeedaa ayaama alfitnati waagii fitnadu ay jirtay wixii lasoo maray sooma ogid qultu wannaasu alyowm alaysa hum fii fitnatin dadku maanta miyaysan fitno ku dhex jirin soo fitno laguma dhex jiro sow ma ogi dadku inay fitno soo mareen marka uu leeyahay wuxuu ka sheekaynaa waagii ay isku qabteen dowladnimada iyo madaxtinimada cabdullaahi ibnu zubayr iyo nimankii ahaa banu umaya fitno badan baa la soo maray mar haddii markaa meeshii aysan jirin dowlad tamakuntay aysan jirin wax badan baa marka dhaca dhibaato badan baa la soo maray marka sow ma ogid waagii fitnada waxa la soo maray markaasa waxaa iru yidhi maanta dadku sow fitno kuma dhex jiraan ya abaa cabdillaah qaala wuxuu yidhi wain kaana inkastoo fitna lagu dhex jiro waa sax fitna lagu dhex jiraa fa innamaa hiya fitnatun khaasa laakiin waa fitno khaasa dad gaarahay ku kooban tahay dad khaasahay ku kooban tahay dadkii culummada ahaa baa la haysta waxa la garaaca oo la handada oo la xira waa dadka culummada ah fa idaa waqaca sayfu laakiin seef hadduu dhaco camat alfitnatu fitnadu dadka caamada ah iyo dadka culimmada ah oo dhan waa kala gaari waxay cafine ma laha wanqatacat isubulu waddooyinkuna waa go-ayaan hadda si nabadaha lagu maraa laakiin waddada hadhowdii qutaacu turuq baa fadhiisanay asabru calaa haadaa waa in lagu sabro kan wayaslamu laka diinuka asabru calaa haadaa kan in lagu sabro wayaslamu laka diinuka diinkaaguna uu kuu badbaado khayrun laka ayaa kuu fiican wara-aytu waxaan arka bu yunkiru lkhuruuja cala ala'ima wa qaala wuxuu yidhi addimaa laa araa dalik walaa aamuru bihi buu yidhi marka waxaa kale uu soo wariyey alkhalaal wuxuu yidhi wa akhbaranii caliy bnu ciisa qaala samictu xambalan yaquulu fii wilaayati alwaahiq xambal baa wuxuu leeyahay markii uu madaxda ahaa waahiq ijtamaca fuqahaau baqdaad dadkii fuqahada ah ee magaalada baqdaad joogay baa isu soo ururay ilaa cabdillah ilaa abi cabdillaah axmed inxambal bay u yimideen raggaas ayaa ka mid ah abubakar ibnu cubayd ibraahim ibnu cali fadli ibni caasim raggaasaa ka mid ahaa fa jaa-uu ilaa abi cabdillaah axmed inxambal bay u yimideen fastadantu lahum aniga u idan weydiiyo waxaan idhi imaamu axmedow bannaanka waxaa kuu taagan dadkii fuqahada ahaa waa u soo galeen marka faqaaluu yaa abaa cabdillaah haada alamru qad tafaaqama wa fashaa arrinkaani farahuu ka baxay waana faafay arrintii ahayd fitnatu lqowli bikhalqi lqur'aan yacnuuna waxay ula jeedaan idhaarahu inuu waahiq uu soo muujiyey likhalqi lqur'aani wagayri dalika khalqu lqur'aan iyo wax kale laba fidno ayuu ninkii ma'muun ahaa oo waagii hore aan jiri jirin buu soo kordhiyey sanadku markuu ahaa laba boqol iyo toban iyo labadii mid ka mid a waa ka sheekaynay oo waxay ahayd dadka in lagu imtixaamo inay yidhaahdaan qur-aanku waa makhluuq mid labaadna wuu soo kordhiyey oo ahayd inuu yidhaahdo cali rasuulkii ilaahay intaan ahayn oo dhan waa ka fadli badan yahay waa nooc tashayuca ka mid ah maamuun waa ka tegay iyadana laakiin middaan hore ayaa ka dhib badnayd middaas labaad faqaala lahum abu cabdillahi abu cabdillahi baa wuxuu ku yidhi famaa turiiduun arrintii hadday faraha ka baxday haddaba maxaa rabtaan maxaan samaynaa qaaluu waxay dhaheen an nushaawiraka fi annaa lasnaa nardaa biimratihi waxaan rabnaa inaan kaala tashanno inaanaan raalli ka ahayn madaxtinimadiisa walaa sulطaanihi fanaadarahum abu cabdillaahi saacatan abu cabdillaahi xoogaa hal saaca buu la munaadarooday oo uu la hadlay oo ay hadallo isdhaafsadeen wa qaala lahum wuxuu ku yidhi calaykum binnukrati biquluubikum waxaad samaydiin fitnadan iyo bidcadan qalbiga ka inkira laakiin gacan ha qaadinina walaa takhlacuu yaddan min taacatin taacadiisana gacanta ha kala bixinina ilaa markii hore ay la mubaayacuuna in gacantay geliyeen wuxuu marka gacanta ha ka laabanin ha kala bixinina walaa tashuquu casa lmuslimiin dadka muslimiinta ah ushooda iyo wadajirkooda iyo wuxdadoodana ha kala jeexinina walaa tasfikuu dimaa'akum dhiiggiinana ha daadinina iyo wa dimaa'a almuslimiina macakum dadka muslimiinta oo idinla nool dhiiggooda ha daadinina unduruu fii caaqibati amrikum war arrintiina ciribteeda fiiriya maxaa dhici doona wasbiruu iska sabra xataa yastariixa barun ilaa nin wanaagsan uu istareexo ilaahay baa qaban doona si unbay noqon doontaa qof wanaagsan waa istareexi doonaa ow yustaraaxa min faajirin ama nin faajir ah laga istareexo ama asagaa dhiman doona ama annagaa istareexi doona oo ama waa dhiman doona ama si kaley noqon doontaa wa daara fii dalika kalaamun kahiir hadal fara badan baa meeshaas ka dhacay oo isdhaafsadeen lam axfadhu anugu kollay hadda intaasaan ka xifdiyaa buu yidhi wamaduu waa tageen wadakaltu ana wa abi caliyin abi cabdillaahi bacda maa maduu aniga iyo ninka la yidhaahdo abu abu caliyin baa markii ay tageen fuqahadii imaamu axmed baan u galnay buu yidhi faqaala abi liabi cabdillaahi wuxuu ku yidhi nas'alu allaha salaamata lana waliummati muxammadin ilaahay waxaan weydiisanaynaa annaga ah iyo ummadda nebi moxamed inuu badbaadiyo diinkooda iyo adduunyadooda labadaba u badbaadiyo wamaa uxibu liaxadin an yafcala haada qof aan u jeclahay inuu arrinkan sameeyo ma jiro wa qaala abi aabbahay wuxuu yidhi yaa dhahaya xambal yaa abaa cabdillaah haadaa cindaka sawaab arrinkaas sax miyuu kula yahay qaala laa imaam axmeda waxaa la yidhi ma sawaabay kula tahay a'immadan in lagu baxo markaasuu wuxuu yidhi maya haadaa khilaafu alaahaar alatii umirnaa fiiha bisabri arrinkani wuxuu khilaafsan yahay axaadiistii nala ku amray dadka a'imada ah jawrkooda iyo dulmigooda iyo fitnadooda inaan ku sabarno masaladu marka ay joogto inta tadbiiq aysan gaarin oo laakiin war ay joogto waa sahlantaha laakiin hala tadbiiqiyo haddii la yidhahdo waa culus tahay aad bay u culus tahay imaamu axmed marka fitnadaas saas buu ku damiyey dadkii a'imada ahay laguma bixin fitnadii ilaahay baa dimi demiyey ninkii waasiq ahaa markuu dhintay khilaafadii sida aan sheegnay waxaa qabsaday ninkii la dhihi jiray almutawakil cala allah wax alla wixii fitnahayna isagaa baabiiyey gacantiisa ilaahay ku baabiiyey dadkiina waa raaxaysteen bacda tacab wuxuu yidhi haddaba waaacatu in loo dhega nuglaado oo la ateeco liulil amri dadka talada u saaxiibka ah fii maa kii dhexdiisana lagu ateeco kaana ahaaday mardiyan mid raali laga yahay cinda allahi caza wajalla ilaahay agtiisa fardun waajibun waa waajib daacadaas waijtinaabu maa kaana iyo in laga fogaado wixii ahaaday muskitan mid carogelinaya cinda allahi ilaahay agtiisa asna waa waajib fardun waajibun in lagu ateeco wixii ilaahay raalli uu ka yahay wixii ilaahay carogelinaayana looga fogaado oo aan lagu ateecin waa waajib wa tarku lkhuruuji iyo in la yska daayo in lagu baxo oo hub loo qaato cinda tacadiihim marka ay xadgudub sameeyaan wa jawrihim dulmi marka ay sameeyaan watawbati ila allahi watawbatu ila allahi hadalkii hore marka intaasu ku dhammaaday wa tarku lkhuruuji cinda tacadiihim wa jawrihim in aan lagu bixin marka ay tacaddi iyo dulmi sameeyaan watawbatu ila allahi in ilaahay loo toobad keeno caza wajalla qaalib ahaayo weynaaye kaymaa yactifa bihim si uu ayaga u beer jilciyo bihim ay bila'immati dadka a'immadaas si uu u beer jilciyo calaa racyatihim racyadooda inugu beer jilciyana fardun waajibo wuxuu leeyahay dulmiga noocaasa tacaddiga noocaasa marka uu sameeyo waa inaan lagu bixin laakiin dadka raaciyada waa inay ilaahay u toobad keenaan ilaahay haddii ay u toobad keenaan oo raalli uu ka noqdo dadka umarada ah quluubtooda asagaa gacanta ku haya nabiga sala allahu calayhi waala ali wasalam waxaa ka sugnaatay inuu yidhi dadka addoommada ah quluubtoodu laba farood oo faraha ilaahay ka mida ayay ku dhex jiraan siduu doonuu ilaahay ka dhigaa quluubtan marka ilaahay baa rogroga haddii dadka raacyada ay fiicnaadaan oo ay toobad keenaan dadka umarada ah oo fidnada ka shaqaynaya ilaah baa qalbigooda usoo jilcinaa inay u u naxariistaan oo ay u naxaan dadkooda raacyada ah baa ilaahay uu samaynaa walimsaaku in laga joogsado can takfiiri ahli lqiblati dadka ahlu qiblaha ah gaalaysiintooda in laga joogsado fardun waajibun waa waajib ayadana walimsaaku in laga joogsado can takfiiri ahli lqiblati dadka ahlu qiblaha gaalaysiintooda walbaraa'atu minhum iyo in laga beri noqdo laga beri noqdo dadka ahlu qiblaha ah fi ma axdathuu wixii ay soo kordhiyeenna looga beri noqdo maa lam yabtadicuu haddii aysan bidco la imaanin haddii aysan soo kordhinin dalaalan baadinnimo haddii aysan soo kordhin wuxuu leeyahay in la takfiiriyo oo la yidhaahdo waa gaalo dadka ahlu qiblada ah takfiirkaas waa in laga joogo waxay ka mid tahay marka muctaqadka ahlu sunnaha ayay ka mid tahay haddii marka ay la yimaadaan macaasi ama bidaca khafiifa hadday la yimaadaan oo ay soo kordhiyaanna in laga beri noqdo lagu raaci maayo qof macsi lagu raacaayo ma jirto waa lagu inkiraa haddaba wuxuu ula jeedaa fi maa axdathuu wuxuu ula jeedaa min macaasin khafiifa wa bidacin khafiifa macaasi khafiif ah iyo bidac khafiif ayuu ula jeedaa haddii ay soo kordhiyaan waa laga beri noqonaa uu leeyahay walbaraa'atu minhu min ahli lqiblati ahluqiblaha in laga beri noqdo fi ma axdathuu wixii ay soo kordhiyaan oo macaasi ama bidac khafiifa ah maa lam yabtadicuu haddii aysan soo kordhin dalaalan baadinimo dalaalkaas marka waxaa ku jira macaasida waaweyn oo kabaa'irta ah iyo bidacda waaweyna ku jira labadaas haddii ay keenaan marka see la yeelaa faman ibtadaca minhum dadka ahlu qiblaha qofkii ka mid ahee soo kordhiya dalaalan baadinimo qofkii soo kordhiya kaana qofkaasi wuxuu ahaanaa khaarijan mid ka hor yimid calaa ahli lqiblati dadka muslimiinta oo ahluqiblaha nin ka hor yimid oo kusoo baxay buu noqonaa qofkii bidco keena faman ibtadaca qofkii bidca la yimaada minhum ahluqiblaha ka mid ah kaana wuxuu ahaanaa khaarijan nin ka hor yimid calaa ahli lqiblati ahluqiblaha nin ku baxay oo seef u qaatay buu noqonaa ilaan bidcooyinka marka hore hadday doonaan ha yaraadeen laakiin ma'aalkooda iyo aakhirkoodu waa seef saasay ku dambeydaa bidco wa min addiini wuxuuna noqonaa kaana wuxuu ahanaa khaarijan calaa ahli lqiblati wa maariqan waxaa kaloo noqonaa nin ka baxay min addiini diinka ka baxay buu noqonaa ama nin sunnadii ka baxay buu noqonaa marka diinku ka baxay macnaheedu ma aha waa gaaloobay khasab ma aha ila bidcooyinka qaarna waa lagu gaalooba qaarna laguma gaaloobo bidcooyin waxaa jira qofku uu ku gaaloobo kuwana waxaa jira uusan ku gaaloobin marka diinku ka baxay macnaheedu wuxuu yahay haddii bidcadiisu ay tahay bidca uu diinka uga baxayo waa sax laakiin bidcadiisu haddii aysan gaarsiisnayn bidca uu diinka uga baxo macnaheedu ma aha qofkaani diinkiibuu ka baxay laakiin sunnadiibuu ka baxay wixii waajibka ahaa iyo dariiqadii saxda ahayd buu markaa ka baxay wayutaqarabu ila allahi ilaahay waxaa loogu dhowaanaa caza wajalla bilbaraa'ati minhu in beri laga noqdo asaga midii hore wuxuu yidhi walbaraa'atu minhum fi ma axdathuu middan laakiin wuxuu yidhi wayutaqarabu ila allahi caza wajalla bilbaraa'ati minhu asagaa beri laga noqonaa wayuhjaru qofkaas waa laga hijroonaa wayuxtaqaru qofkaas waa la liidaa watujtanabu waa laga fogaanaa quddatuhu buradiisa waa laga fogaanaa algudda waa burada burada qofka kusoo baxda oo marka qaarkood qalliinka sababta waxaa la yidhahda alqudda yani qofkaas buradiisa ama boogtiisa waa laga fogaanaa fa hiya iyadu acdaa way ka gudbin og tahay cudurka min qudati ljarab cadhada boogteeda waa ka gudba og tahay ayuu leeyahay qofka cadhada qaba qof kale haddii uu mukhaalateeyo cadhadu waa gudbe la fadhiisashada marka uu la fadhiisanaa ama taabashada uu taabanaa bay waxay baa waxay sababe cudurkii inuu faafo saas daraaddeed nabiga sala allahu calayhi waali wasalam xadiis saxiixa waxaa ka sugnaatay inuu yidhi fira min almajduumi firaaraka min alasad qofka juudaanka qaba ka dheeraaw sida aad uga cararto o uga dheeraato libaaxa maxaa dhacay waa gudba haddi cudurka haddii aad la fadhiisato oo aad taabato cudurkii judaamka ah waa gudbaa culimmadu meeshaas marka waxay ka qaateen cudurrada qeyb ka mida inay faafaan oo ay gudbaan ayna ku gudbaan mukhaaladada ninkani wuxuu leeyahay cadhada sida ay u gudubto si ka daran ayaa qofkan bidcadiisu ay u gudbaya saas daraaddeed wuxuu leeyahay waa in laga dheeraado oo laga fogaado laakiin hijrooshada dadka ahlu bidaca laga hijroona cala aliطlaaq miya maya risaaladan waxaa la yidhaahdaa mas'alaة fi sifati man yajibu ow yajuuzu bugduhu ow hajruhu ow kilaahuma lilahi tacaala tilmaanta uu leeyahay qofka ay waajibka tahay ama ay bannaan tahay in loo caroodo ama laga hijroodo ama labadoodaba la isugu daro buqdi iyo hijro labadoodaba la isugu daro lilahi tacala ilaahay dartiisna loogu caroodo loogana hijroodo risaaladaa marka waxaa iska leh shaykhulislaam ibnu taymiya raxmat ullaahi calayhi wuxuu qariraa marka shaykhuislaam ibnu taymiya qofka haddii bidcadiisa uu la dhuunto oo uusan bannaanka la imaanin qofkaas laga hijroomaayo sidoo kale qofka macaasidiisa hadduu la dhuunto oo gurigiisa uu kula jiro qofkaas laga hijroomaayo qofka laakiin laga hijroonaa waa qofka macaasidiisa bannaanka la taagan ama bidacdiisa bannaanka la taagan oo dadka ugu yeera ah qofkaas waa in laga hijroodo haddii hijrooshada laga hijroonayo maslaxa ay ku sugan tahay sida kitaabka dhexdiisa noogu imaan doonta saas daraaddeed wuxuu leeyahay nabiga sala allahu calayhi wacala ali wasalam qaswatu tabuuk markii uu duulaankii tabuuk u aaday saddex nin oo saxaabadiisa ka mid ah oo dagaalkii ka haray cudurdaar la-aanna uga haray nabigu wuxuu amray in laga hijroodo konton maalmood inaan lala hadlin saxaabada wuxuu ku amray inaysan xataa salaanta ka qaadin saddex nin oo saxaabiyay ahaayeen xadiiskoodana waa la yaqaanaa dad kaloo waxaa jiray munaafiqiin ah oo ayaga ka shar badan oo gaalnimo qarsanaya oo nebigu uusan dhihina laga hijroodo maxaa dhacay ayagu gaalnimadooda waa qarsanayeen saas daraaddeed nebigu sala alla alay slam si caadi ula mucaamali jiray laakiin saddexdaa nin cudurdaar la-aan bay dagaalka ay ka hareen nebiga bixitaankiisii bay ka hareen waa ka takhallufeen waana daahiriyeen saas daraaddeed nebigu wuxuu yihi sala alla alay slam konton maalmood yaan lala hadli waa laga hijrooday ilaa markii dambe toobadoodii ilaahay uu kusoo dejiyey fii suurati towba وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم إلى آخر الآية wuxuu leeyahay markaa hijrooshada qofkan mubtadica ah ama qofkan kabaa'iru dunuub sameyna waa min baabi tacziir tacziirta nooc ka mida waay wuxuu yihi markaa wاtacziiru tacziirtu yakunu wuxuu u ahaadaa liman dahara minhu qofkii asaga ay ka muuqato tarku lwaajibaat waajibaadka inuu ka tegaa wa ficlu lmuxaramaat muxaramaadka inuu samaynaa ka taariki salaati qofka salaada ka tagoo kale iyo wazakaati qofkii zakada ka taga waalmutadaahiri qofka bannaanka la taagan bilmadaalimi waalfawaaxishi waddaaci ila albidaci iyo qofka dadka bidcada ugu yara oo bannaanka la taagan almukhaalifati lilkitaabi wasunnati waijmaaci salafi lumma bidacdaas oo kitaabka iyo sunnada ijmaacii salafka khilaafsan allatii dahara annahaa bidac oo ay muuqatay oo la isku waafaqay inay bidac tahay hadalkaas buu markaa shaykhu islaam ibnu taymiya uu taqriiriyey oo uu sugay wuxuu leeyahay markaa wa hada xaqiiqatu qowli man qaala min asalaf hadalkan waa xaqiiqadii ciddii salafka ka mida ee tiri ina ducaata ila albidac dadka bidcooyinka dadka ugu yeera laa tuqbalu shahaadatum shahaadadooda la aqbali maayo walaa yusallaa khalfahum gadaashooda lagu tukan maayo walaa yu'khadu canhum alcilmu cilmiga laga qaadan maayo walaa yunaakaxuun loo guurin maayo fahaada cuquubatan lahum xataa yantahuu waa cuquubo buu leey waa tacsiir ilaa ay iska dhaafaan bidacdaas walihaada yufariquuna bayna daaciyati wagayri daaciya waxay kala saaraan qofka bidacdiisa la aamusan iyo qofka bannaanka la taagan oo ummadda ugu yeeraa lianna daaciyata adhara almunkaraat maxaa yeele qofka daaciyada munkarkii buu bannaanka la yimid fastaxaqa alcuquuba wuxuu mutaystay markaa in la tacsiiro bikhilaafi alkaatim ninka qariyay laakiin bidacdiisaas waa ka duwan yahay fainahu laysa sharan min almunaafiqiin ninka bidacdiisa qarsaday kama shar badna munaafiqiinta aladiina kaana anabiyu sala allahu calay wasalam kuwaasoo nabigu ah yaqbalu calaaniyatahum daahirkooda inuu aqbalo wayakilu saraa'irahum ila allah waxa ay qarsanayaanna ilaahay u daaya maca cilmihi bixaali kaiirin minhum inkastoo nabigu u ogaa in badanoo ka mid a xaalkooda iyo nifaaq inay qarsanaayeen marka waa min baabi tacziir qofka markaa laga hijroonaa hijrada waa inay maslaxa la socoto waa in la isleeyahay qofkan haddii laga hijroodo waxaa dhici karta bidcada inuu iska daayo munkarka inuu iska daayo kabaa'irtan uu samaynaa iyo muxaramaadkan uu samaynaa inuu iska daayo waa markii la rajaynaa laakiin hijrooshada aad ka hijroon haddii waxba aysan usoo kordhinaynin inaad ka hijrood tahay sharci ma aha sharci ma aha masaladaas sheekhu islaam ibnu temiya meeshaan buu uga hadlay wuxuu leeyahay markaa wa haada alhajru hijrooshada qofka mubtadica ah ama qofka faasiqa laga hijroon ah yakhtalifu biikhtilaafi almuhaajiriin waa kala duwan yahay oo wuxuu ku xidhan yahay qofka hijroon ah dadka hijroon ah fii quwatihim inay awood leeyihiin wa dacfihim inay taag daran yihiin hadday awood leeyihiin oo qofkii mubtadica ama qofka faasiqa hadday ka hijroodaan uu ka soo laabana ama ay dhici karto inuu ka soo laabto ama bidacdii uu iska daayo markaas waa sax laakiin dadkii hijroonay haddii qila ay yihiin oo ay yar yihiin hijradoodu sharci maaha iyo waqilatihim yaraantooda wa karatihim wa biikhtilaafi almahjuuriin wuxuu ku xihan yahay dadka laga hijroonaa kala duwanaanshahooda fii quwatihim wa dacfihim awood hadday leeyihiin in laga hijroodo sax ma aha haddii laakiin ducafo ay yihiin waa sax waqilatihim wa karatihim faina almaqsuuda bihi hajriga macnihiis wuxuu yahay waxaa laga wadaa zajru lmahjuuri wa ta'diibuhu qofka laga hijroona in la canaanto la edbiyo aa laga rabaa wa rujuucu lcaamati can mili xaalihi dadka caamada ah xaaladiisa oo kale inay ka soo laabtaan oo aysan ku dayan fain kaanat maslaxatu dalika raajixatan haddii arrinkaas maslaxadiisu raajix ay tahay oo in laga hijroodo ay ka imaane inuu iska daayo wuxuu ku dhex jiray baxaysu yufdi hajruhu oo in laga hijroodo uu keenaa ilaa dacfi shari wa khifatihi shartiisii iyo inay daciifto oo ay yaraato kaana mashruucan halkaa waa mashruuc wain kaana lalmahjuuru walaa gayruhu ninka laga hijrooday gayrkiisba yartadicu bidalika hijradaadii hadduusan ku joogsanaynin bal yaziidu shara sharta uu sii kordhinaa walmuhaajiru daciifun qofkii hijroonayana daciif uu yahay oo bulshada uu ku dhex yar yahay baxaysu yakuunu mafsadatu dalika raajixatan calaa maslaxati inuu ka hijroodana mafsadadeedu ay ka badan tahay maslaxadii markii hore la raadinaayay lam yushrac ilhajru hajriga mashruuc maaha bal yakuunu taaliifu libacdi nnaasi anfaca min alhajri waxaaba dhici karta qofkaas in lasoo dumo oo haddii maal lagu soo dumi karo haddii saaxiibtinimo lagu soo dumi karo tartiib haddii wax loogu sheegi karo maalin kitaab haddii a u gey karto inaad la saaxiibto waxaa dhici karta inay ka fiicanta inaad ka hijrooto aa dhici karta marka hijradu marka salafku ay leeyihiin waa laga hijroona laysat calaa iطlaaqiha salafku markay ka hadlayaan mar waxa ay sunnadu daahir ay ahayd dadka mubtadicadaana ay yaraayeen oo haddii laga hijroodo ay dhici karto inay culays badan ku saarto inuu bidcadiisi ka soo laabto laakiin zamanka hadda lagu jiro oo ay dhici karto qofka hijroona boqol kiiba hal xataa inuusan dhammayn hijradiisu wax macnaah ay leedahay ma laha asaxaaba meeshaan wuxuu uga hadli doonaa saxaabada iyo selifku wixii ay ka aaminsanaayeen wuxuu leeyahay wayuqaalu waxaa la leeyahay bifadli khaliifati rasuuli llaahi sala allahu alay slam rasuulka ilaahi khaliifadiisii fadligiisa ayaa lagu hadlaa abi bakrin ahaa asidiiq radia allahu canhu abu bakrin marka waa kunyadiisa asidiiqna waa laqabkiisa magaciisana waxaa la yidhahdaa cabdullaahi bnu cuhmaan abu bakar asidiiq fa huwa isagu afdalu lkhalqi waa makhluuqa midka ugu fadli badan wa akhyaruhum waa midka ugu khayr badan bacda annabiyi sala allahu calayhi wacala ali wasalam nebiga ka bacdigiis meesha uu leeyahay fa huwa afdalu lkhalqi makhluuqa ayuu ugu fadli badan yahay nebiga ka bacdigiis wuxuu ula jeedaa ummaddaanu ka wadaa ee makhluuqa ilaahay oo dhan rasuulka ilaahay marka laga soo tago waa ugu fadli badan yahay hadalku sidaas ma aha maxaa yeelay ambiyada ilaahay abubakar kama fadli badna marka wuxuu ula jeedaa ummaddan muxamediyada ah nebi moxamed marka laga soo tago sala allahu calayhi wacala ali wasalam ummadda inteeda kalaasaa ugu fadli badan saasuu ka wadaa marka fa huwa isagu afdalu lkhalqi ay afdalu hadihi lumma ummaddan waa kan ugu fadliga badan wa akhyarhum waa kan ugu khayrka badan bacda annabiy nebiga marka laga soo tago sala allahu calayhi wacala ali wasalam wa nuhani haddana waxaan ku labaynaynaa oo qofka labaad aan ka dhigaynaa bacdahu isaga ka bacdigiis bilfaaruuq waa laqabkiisi wa huwa isaguna cumar ibn اlkhadaab radia allahu canhu aa lagu labaynaa saxaabada nebigu salى allahu alayh waalaa wasalam nebiga waxay ka fahmeen abubakar inuu ugu fadli badan yahay ayaga qiso waxaa jirtay xadiis waxaa jira abu darda laga wariyey oo imaamu lbukhaari keyrkiis ay wariyeen abu darda wuxuu leeyahay kuntu jaalisan cinda annabiyi sala allahu calayhi wacala ali wasalam nabiga agtiisa ayaan fadhiyey id aqbala abu bakrin abu bakar ayaa yimid aakhidan biطarafi thawbihi isagoo maradiisa daraftiisa ku dhegan xataa abdaa can rukbatayhi marada darafkeeda uu ku dheganaa kor buu u qaaday ilaa jilbihiisa ay muuqdeen faqaala annabiyu sala allahu calayhi wacala aalihi wasalam nabigu wuxuu yidhi amaa saaxibukum faqad qaamar saaxiibkiina abubakar ah dagaal buu galay howl buu galay fasallama abubakar markuu yimid waa salaamay wa qaala wuxuu yidhi innii kaana baynii wa bayna bni lkhaaabi shay aniga iyo cumar baa waxna dhex mareen fa asractu ilayhi uma nadimtu wuxuu yidhi waan shallaayey waan u tegey fasa'altuu waxaan weydiistay an yakfira lii dembiga aan ka galay inuu ii dhaafo inuu iska kay cafiyo fa abaa calaya waa iga diiday wuxuu yidhi ma ku cafinaayo faaqbaltu ilayka adaan kusoo aaday faqaala nebigu wuxuu uhi yafir yakfiru allahu laka yaa abaa bakr abubakar oo ilaahay dembigaaga ku dhaafo talaatan saddex mar buu nebigu ku celiyey uma ina cumara wuxuu yidhi intaas kadib cumar nadima waa shallaayey faataa manzila abi bakrin abubakar gurigiisii buu tegey fasa'ala wuxuu weydiiyey ahama abu bakrin abubakar ma joogaa faqaaluu laa wuxuu dareemay marka inuu nebiga aday abubakar faataa wuxuu u yimid ila nabiyi sala allahu alay slam fasallama waa salaamay fajacala wajhu nabiyi sala allahu alayhi wacala ali wasalam nabiga wejigiisa wuxuu bilaabay yatamacaru inuu isbedelo xataa ashfaqa abu bakrin ilaa abubakar uu cabsaday nebigu cumar inuu si xun u canaanto fajaha calaa rukbatayhi labadiisii jilib ayuu dhulka dhigay faqaala yaa rasuula allah wallaahi ana kuntu adlama maratayn laba mar buu wuxuu ku celay rasuulka ilaahi oo anaa ka gardarnaa wuxuu dareemay nabigu inu abubakar canaa inuu ninka layidhaha cumar canaanan doono rasuulka ilaahi anaa ka gardarnaa faqaala nabiyu nabigu wuxuu yihi sala allahu calayhi wacala wasalam ina allaha bacatanii ilaykum ilaahay baa iisoo kiin diray faqultum waxa ay dhahdeen kadabta been baa sheegahoo laguma soo dirin wa qaala abu bakrin abubakar wuxuu yihi sadaqa run buu sheegay wa waasaanii binafsihi wa maalihi naftiisa iyo maalkiisa ayuu igu xidhiiriyey wuxuu heli karay ayuu wax iga siiyey fahal antum taarikuu lii saaxibii saaxiibkayga ma ii dhaafaysin mase ii dhaafi maydin maratayni laba mar famaa udiya bacda markaas kadib lama dhibin qofka nabigu uu leeyahay saaxiibkay ma ii dhaafaysin yaa waayo cumar waayo nabigu saasuu marka cumar ula hadlay nabiga sala allahu calayhi wacala ali wasalam hadda ka hor haweeney baa waxay tihi nabigu wuxuu ku yidhi haweeney baa nabiga wax usoo doonatay markaasuu wuxu uhi iisoo laabo markaas waxay tihi rasuulka ilaahi haddaan ku waayo markaasuu wuxu haddaa weydo abubakar u tag saxaabada qayb ka mid a waxay leeyihiin nabigu isagoo nool ayaan waxaan dhihi jirnay afdalu lummati bacda nabiyiha abubakr ummaddan nebigeeda ka bacdi abubakar baa ugu fadli badan ayaan dhihi jirnay iyadoo nebigu uu nool yahay nebiguna kuma inkirin marka ummaddan nebi moxamed sala allahu alayhi waala slam marka laga soo tago abubakar baa ugu fadli badan saas daraaddeed baa khilaafadii loogu dhiibay markuu nebigu dhintay sala allahu alayh waala wasalam nebiguna tilmaamuu bixiyey tilmaamahaas oo ay ka mid tahay inuu yidhi salaada abubakar oo ummadda ka bixi markii uu nabigu jiranaa sala allahu alayh waala wasalam abubakar marka waxaa ku xiga cumar radia allahu canhu nabiga sala allahu alayh waala wasalam ayadana sidoo kale ishaaraad iyo tilmaamo buu ka bixiyay saas daraaddeed baa khilaafadii loogu dhiibay markuu abubakar laba sano iyo xoogaa uu khilaafadii hayay ka bacdi marka wuxuu yidhi fahumaa labadoodu abubakar iyo cumar fahumaa labadoodu wasiiraa rasuuli llaahi sala allahu alay slam waa rasuulki ilaahay labadiisii wasiir labadooduba wadajiicaahu fii qabrihi waa labadii nabiga sal slam qabrigiisi la jiifay dajiicaahu muxuu la jeedaa nabiga sala allahu alayh waala ali wasalam gurigiisu masaajidkiisuu ku dheganaa albaab laga soo galana waa lahaa daaqad masaajidka u furanna waa lahaa markii nabigu uu sakaraaday sala allahu alayh waala salam wuxuu ku sakaraaday gurigii caaisha oo masaajidkiisii ku dheganaa markii uu dhintay ayay saxaabadu waxay isku qabteen rasuulka ilaahay xaggee lagu aasaa abubakar baa markuu wuxuu yidhi waxaan maqlay rasuulka ilaahay sala allahu alayh waala salam oo dhahaa nebi meeshuu ku dhintaa lagu aasaa meeshii gurigii laftigiisaa nabiga lagu aasay oo masaajidka nebiga ku dheganaa sala allahu calayh wasalam abubakar markuu dhintayna dhinaca midig baa looga aasay in yar baa soo hartay oo hal qof qaada caaisha radi allahu canha waxay u diyaarsatay meeshaas iyadoo markay dhimato in lagu aaso cumar isagoo salaadii subax ku jira markii ninkii majuusiga ahaa oo iiraaniga ahaa uu tooreyda uu ku muday wuxuu dareemay inuusan noolaa doonin dad ergaabu marka caaisho u diray wuxuu yidhi caaisha la iisoo weydiiyo labadeydii saaxiib oo rasuulka ilaahi abubakar ahaa in gurigooda la igula aaso meesha yartaahoo bannaan in la igula aaso caaisha waxay tidhi anaa nafteyda u diyaarsaday laakiin bacdamaa cumar maanta uu iga codsaday nafteyda waa uga qaadahay tidhi saas baa marka cumarna lagula aasay oo dhinaca bidixaa looga aasay marna abuubakarna dhinac buu ka xigaa waxaa ula jeeda abubakar baa ku xiga kadibna cumar baa kusii xiga nabiga sala allahu alay slam dhinaciisa abubakar baa lagu aasay kadibna cumar baa dhinaciisii kale lagu aasay saas bay marka isugu xigaan rasuulka ilaahay abubakar cumar saas bay marka isugu xigaan wadajiicaahu waa labadii la jiiftay fii qabrihi qabrigiisa yacni meel bay kula aasan yihiinuu ka wadaa wa jaliisaahu fi ljannati waa labadiisa saaxiib oo jannada dhexdeeda saaxiibka kula ah wa nuhallisu waxaan ku saddexaynaynaa bidin nuurayni midkii labadii nuuru saaxiibka ahaa baan ku saddexaynaynaa dunnuurayn cuhmaan ibnu cafaan radia allaahu canhu marka cuhmaan ibnu cafaan dunnuurayn maxaa loogu bixiyey waxay leeyihiin culimmadu nin saxaabi ah oo nebigu laba gabdhoodoo uu dhalay oo uu siiyey oo guursaday isagaa ka jira ruqaya iyo ummu kulhuum labadaas oo labadii gabdhoodoo nabiga ah sala allahu alay slam ayuu nebigu u guuriyey saas daraaddeeda dunnuurayn loogu magacaabay uma waxaan ku afaraynaynaa bidil fadli fadliga kii u saaxiibka ahaa iyo watuqaa taqwada kii u saaxiibka ahaa cali ibnu abi aalib radia allahu canhum ajmaciin uma intaa kadib albaaqiina inta ka soo hartay ayaan ku dhammaystiraynaa min alcasharati tobanka ka soo hartay aladiina kuwaasoo awjaba lahum rasuulu llahi rasuulku ilaahi u waajibiyey sal slam ayagu u waajibiyey aljanna janno abubakar iyo cumar iyo cuhmaan iyo cali waxay ka mid yihiin alcashara almubashariina biljanna tobankii nebigu jannada ugu bishaareeyey laakiin dadka nebigu jannada u bishaareeyey tobankan keliya maahe tobankan waa ka badan yihiin marka maxaa loo leeyahay tobanka nebigu jannada ugu bishaareeyey yacni fii xadiidin waaxid hal xadiida saciid ibnu zayd uu warin ah ayuu nebigu wuxuu yihi abubakrin fi ljanna cumar fi ljanna cuhmaan fi ljanna cali fi ljanna wahaakada tobankoodii marka yaa ka soo haray tobankoodii waxaa ka soo haray zubayr ibnu lcawaam iyo cabdiraxmaan ibnu cawf iyo sacd ibn abi waqaas iyo abu cubayda ibnu ljaraax iyo طalxa ibnu cubaydillaah iyo saciid ibnu zayd oo ah raawi lxadiid ninka xadiiska warinaaya lixdaas baa marka ka soo hartay kadibna afartooda waxaa leeyahy lixdan baa ugu ugu fadli badan kadibna muhaajiriinta sida uu sheegi doono kadibna ansaarta wahaakadaa waqtigii waa dhammaadaan malaynaa hada wabilahi towfiiq wsala allah wslama calaa nabiyina moxamed wcala ali w saxbi wslem